bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadahadaha oo kale ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo maalinimada jimcaha dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona toban in ka badan toban ruux oo ku dhaawacmay qarax lagu weeraray guri ku yaala magaalada muqdisho faahfaahiino la xiriira gurigaasi waxaa uu ahaa qaraxa lagu weeraray ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku maqli doontaan madaxweynaha puntlandna waxa uu sheegay in siyaasadda qallafsan iyo kacdoonnada ka jira magaalada boosaaso laga soo miloogo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya madaxda dowladda soomaaliya ayuuna ku eedeeyey in iyagu ka dambeeyaan arrimahaasi barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allaha wadda laga helo madaxweynaha jubbalandna waxa uu sheegay haddii dowladda federaalk soomaaliya ay sida wax ku wadax ka bedeli weydo in maamulada jubbaland iyo puntland ay dhisi doonaan dowlad federaal oo soomaaliya islamarkaana ay ka shaqaynayaan sidai madaxda hadda talada haysa xilka looga qaadi lahaa taliska ciidanka xoogga dalkana waxay war ka soo saareen dagaal ka dhacay deegaanka xaji cali ee gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan dagaal culus oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qodobadaas iyo qodobo kale ayaan dhegeystayaal idinku soo gudin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii hashim anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiin doonaa waxaa dhanka farsamada iga saacidaya saaxiibkay karaama dhegeystayaal barnaamijka qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan xubinta kalamaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa gabagooda barnaamijka ayaa dhegeystayaal maqli doontaan haddii allaha wadala laga helo barnaamijka dhegeystayaal qodobadaas iyo qodobo kaleo xiise badan ayaad ku dhegeysan doontaan waa hagaag mar kale barqa wanaagsan dhegeystayaal aan gudagal leh dagaal culus ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay dagaal aada u xoogan oo xalay ka dhacay qeybo ka mida degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dagaalka oo saacdo badan qaatay ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay weerar dhowr jihaha kusoo qaadeen degmadaasi wararka ayaa waxay sheegayeen dagaalka la isku adeegsado dhinacyadiisa kala duwan uu qeyb ka ahaa madaafiic ay suudaarsadeen labada dhinac sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalka uu xooggiisu ka dhacay fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halka loo yaqaano mukayga oo ka tirsan afgooye ila lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka ay ku dhinteen ku dhowaad shan askari ayna ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan dhinaca kale weli ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda iyo dhanka kooxda al-shabaab oo ku aadan dagaalka iyo weerarka xalayto ka dhacay degmada afgooye xaaladda ayaa saaka degan iyadoona ay dib u laabteen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab inta badan degmada afgooye ayaa weeraro mira la kulanta waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa dadka rayidka ee ku dhaqan degmadaasi waa hagaag dhegeystayaal markaana magaalada muqdisho in ka badan toban ruux ayaa lagu soo warramaya inay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday guri ku yaalla magaalada muqdisho sidaa ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacantay bamgacmeel lagu weeraray xalayto guri ku yaallay xaafadda fagax ee degmada yaaqshiid bamgacmeedka ah ayaa lagu weeraray guri la sheegay inay iskugu yimaadaan islamarkaana lagu caweeyo waa guri ay iskugu yimaadaan rag iyo dumar laguna caweeyo gurigaas ayaa lagu soo warramaya inay ku sugnaayeen dad la sheegay inay iskugu jireen rag iyo dumar qof ka mid a dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in koob iyo toban ruux ay ku dhaawacmeen qaraxa islamarkaana kooxdii ka dambeysay ay goobta ka baxsatay laba ruux oo ka mid a dadka dhaawac ah ayaa xaaladooda caafimaad aada u liidataa gurigan la weeraray ayaa waxaa la sheegayaa inuu ahaa guri inta badan ay ku caweyn jireen rag iyo dumar ajaaniiba ajaaniib kale ah islamarkaana kuwaas oo ama ajanabi kale ah islamarkaana ilaa xilli dambe ay ku gaari jireen gurigaasi ilaa haddaba lama oga cidda weerarka ku qaaday gurigaasi hase ahaatee bomka ayaa lagu soo warramay inuu khasaare lixaad la ka soo gaaray qaar ka mid dadka gurigaasi ku sugnaa ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa gaaray goobta lagu weeraray bomka gacmeedka waxaana halkaasi saaka ay ka wadaan sida wararku ay sheegayaan howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka islamarkaana lagu baadagoobayay kooxihii weerarkaasi ka dambeeyey gagdegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan qeybihii hore ee barnaamijkana waanu ku guda jiraa madaxweynaha maamulka puntland deni ayaa waxa uu sheegay in kacdoonada ka jira gobolka bari ee puntland laga soo meleegay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha jubbaland oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa sheegay inay jiraan shakhsiyaad dhibaato ku haya gobolka bari oo ku sugan magaaladaasi waxa uu sheegay in xubno ka mida dowladda dhexe ee soomaaliya ay fariimo u soo diraan odayaasha dhaqanka si looga soo horjeesto maamulka uu hogaamiyo ee puntland dowladda dhexe ee soomaaliya ayuu sheegay inay si joogtaa fariimo ugu soo dirto qaar ka mid odayaasha dhaqanka boosaaso si loo abuuro qalqal siyaasadeed oo ka dhana maamulka puntland dowladda dhexe ayaa ayuu sheegay inaysan haynin tabar dhaqaale mid amni iyo horumar midna laakiin ay diyaar u tahay waxaa dhisan inay burburiso oo meesha ka saarto waxa uu ugu baaqay odayaasha dhaqanka magaalada boosaaso adkeynta ammaanka iyo midnimada iyo ka shaqaynta midnimada maamulka puntland hadalka madaxweynaha puntland ayaa kusoo beegmayay xilli maalmihii lasoo dhaafay xiisada ay ka taagnayd odayaasha dhaqanka boosaaso iyo madaxda ugu sarreysa maamulka puntland waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo haadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan dunida oo dhan aaladda tabinta tooska live streamka ayaad nagala socotaan w w dot radio cadaada dot com madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee soomaaliya inay dibheshiisiin dhaba samayso madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in khilaafka dowladda dhexe iyo maamulada puntland iyo jubbaland uu daba dheeraaday islamarkaana sababtu ay tahay mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya oo doonaya inay awoodda la wareegaan waxa uu sheegay in hanaanka lagu dhisay soomaaliya burburkii kadib uu yahay mid federaal ah islamarkaana dowladda dhexe soomaaliya ay doonayso inay meesha ka saarto waxa uu sheegay in puntland iyo jubbaland ay awoodaan inay dhisaan dowlad dhexe oo sal adag haddii aan la xallin khilaafka oo aan jubbaland iyo puntland lala heshin siduu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay ka shaqaynayaan sidii meesha looga saari lahaa madaxda hadda talada haysa maamulada jubbaland ayaa waa jubbaland iyo puntland ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay soo saaraan war-saxaafadeed ku saabsan xaaladda dalka iyo sharciyada doorashooyinka badroolka oo ay si weyn uga soo horjeedaan waaga saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka ayaad wal dhegaysanaysaan falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qaybihii dambena waa isla soo gaarna dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta kalamaan
horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midiimiidaysay maahiino aryadaha kalamaaney min rafaadi jiray ebed hadduu raaxa weyn helo tarankow horuu maray raacda uguma laabtee wuu kasii rucleeyaa ileen waa kurubaad go'ay aa la yidhi aryaa waxaa kaloo la yidhi ninka yidhi badweyntaan rushayn mooyisuu rabaye qofka tegay rukuucdii hadduu soomay ramadaanka asagiiyo raqiib iyo catiid ha isku raageene jabhadaha rigliga soo noqdayee raanta wadadaystay cadow kuma ridayaan hubkay riishadda hayaane cadceedday rasaasayn hawadu say u rucantaaye rajab iyo ma diidani inaan qadar rafiiqnaaye roondada dubay iyo riyaad mauga nahay raalli badamuuja dalenin bilaa la daray ee yidhi diyaha baabah baan ka dhigi miyaad uga jeedaan war saas maahana waxa weeye ruugisteenna nimankaa bartay ee riiraxyadu hayso oo soo rabaysmayn qarnay rubici dhaafeene insha allahu saan raba shacbigu waa iska ridaya warkii ruugistaana bariyo waan anriyaaqow ilaahw raxmaanow ruuxu jafkasi cadu habaara meehe habaaramow laga hoos maha hore loo yidhi arooda aniga waxaan idin leeyahay been leeskuma buufi waaga haddii iskuu bayood bariso ma dhegaysid bahdaada la baryayaa been leeskuma buufiyo bac iyo buuc balaayo joogtee ma fiicno been leeskuma buufiyo barkintaada hoosteeda baalkii kuugu jiro waa laiska buufiyaa waagii beriba bug iyo bac balaayo joogtee ma fiicno adoos ilaahay bili aadan kaa dhigay sidii abataydii inaad u buubto bam hayey wow ma fiicno waa yaabe gooyow goormuu buufiska ku dhacay buri dhagaxa waa dumi karyaa gabaga gooyoobe miyaa laga wadaa wargooyo waxaanu malaynaa inuu xalay dhegaystay horena gaari mayno gadaalu laaban mayno hareeru leexan mayno hawada tiigsan mayno halkaan joogi mayno hunguri diidi mayno heshiisna qaadan mayno hadalna yeeli mayno hoggaanna raaci mayno wilaayey gabayga kiidaani eedankasi jugjug ee meela joog iyo leere shisheeyo dooni mayno deeqdiisa diidi mayno miyaa warkaadu war waxaa la yidhi daraar iyo habeen baa dadkii layska dilayaa allahayow dab baa looga shiday labada daamood dariiqa kumaan lagu dilaa aan dagaal gelin dabaa leshaday dabaa leshaday antiningali hiiraage dabshid koonfurale kugorade ma wagoya dabshid likugorade allaahu akbar kaan badarka ku karsa jirna maadaan noo shidi jira madeeyow ilan duqune debka maa kacdee duquney dabkaaba madiirsado walaalkeed madiirsado walaalkeed intay dunida joogtee duquney dabkaaba wadaadahay war ma haysaane waa nala meeraysanaysaan maanta madaxweynayaashii jubbaland iyo puntland boosaasay ku cibaadaysteena la yidhi waa imaam u ahayoo dujiyey aroo madaxweynayaasha waddamada ay ka sacdaan manoo kala sheegdido goya wadana marmarkoo dhumaas reer aw leengubalakaaraysa u kaleena fadaas may hay arrimada isaaqow madaxweynayaashii ilmo gareen laguma sheegina kama joogtidoo warkaan war warkaan naga dhex gelinine axmed madoobaa lagu soo dhoweeyey magaalada boosaaso maanta siciidaniyaana soo dhoweeyey waxayna sheegeen sidii dalka doorasho uga dhici lahayd iyo sidii khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda ka dhexe ka dhexeeya loo xallin lahaa inay ka wada tashanayaan war waxaa kaloo la yidhi odayaasha boosaaso oo imaaraadka ka soo horjeeda ayaa axmed madoobe madaxa u salaaxi rabaa aryaa war ma haysida odayaashi xirray madaxweyne deni waa iska dayey waana cafiyey war madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland wuxuu yidhi dowladda soomaaliya waxay toban jeer isku dayday inay baabi'iso jubbaland waana u hirgeli weyse war maxamuud siidaadan asaga laftiisa dhowr maruu isku day inuu tago garbaare Aye.
laakiin waa u suurtagali weyse warnamiya ani warsiin haaye musharaxiintii tari badanaa inuu hirka galmudugan socdi helyeena la eriyey mayninka helyeena musharax dowladun wedata inoo ka hor jeesadaano musharaxka inka wiilo masanka taya badan ina walaagi haysanka daran reer maygobol wiil infisin dawol badanna iyaale madawiinada galmudug ha ka baha doona madawiina haafna usoo gaalgaayi rabo okiyaalo zuumlenteen saaradee kor ka fiiriyo haaye haa tayadu waa muhiim walaaxaaf hadduusan boosaaso jirin hadduusan mareebna joogin asuu xamarna ka tegey waa go'doon walaalaha musharaxiinta galmudug qoorta gareen horta waa budo gaar u tuman isagu warkiisu bannaankuu yaallaa ragga kalena odawaaya ugu tun roon baa la yidhi waana ninkii galmudugtii hore soo kariyey buurkana iskuma fiicnaa la yidhi jenaraal tuuryare waa taqaaniinoo ku qade u maayo ragga kale waxaa ka mid a nin oday oo qurbaha ka yimid oo qabaar mooga oon xaaladda galmudug waxba kala socon oo aan u maleeyey ujeedku u soo laabtay inay tahay inuu qorraxda isku kululeeyo galmudug waxaa kaloo la yaab leh wasiiri dowlihii wasaaradda arrimaha gudaha oo shal galab intuusi ay saxasilin wasaaraddiisii eedeeyey boor weynna daraad ku dhegsaday meesha war wasiir dowlaha sheegaysid waxaan u maleeyey intaan xilka lagaa qaadin iska qaad inuu yiri waranan taasna umay bayeenka yaa badana lanku kurburoogi lanku hata ka sheegay wadanku wadan kurburoogino ay meeshiidiyan yow aryaadhaha galmudug war kama haysiina waxaa beriga baarlamaanka u qudbeeyey musharaxiinta u taagan guddoomiyaha baarlamaanka siyaasaduna waxay leedahay kii ku guulaysta aa laga ogaa karaa madaxweynuhu dhinacow naga haayo walaalaha war mahaysaane maanta ciil iyo caro meel layga saraahay dhiig ma laha war aanhal markaas halow bilaawo ablee inti la gaadlo garabka tash tash tasiis liweeriye armaleeyow ninkaas ardoy ma qabo war warkaan laga dhex gelinaya sababtu waxay tahay maanta waxaan dhegaystay dowladda yuganda oo ku dhawaaqday laba kun iyo shan boqol oo askari oo ciidamadii howlgabka ahaa oo da'dooda lixdan iyo shan jir ugu yar yahay inay soomaaliya u soo dirayso annagana waa ogtihiin inuu baarlamaanka hor yaallo sharci leh lixdan jir hadduu gaaro sarkaalku waa howlgab ama askarigu ilaahaan idinku dhaarshay mana qabataa marka warwaralow dhiiga biyaashaan karkarohay lankii guntiisdiida gaari gargaarsadee waa la eri aroo mahmaada waa ku dheeshay lax waliba meeshii istigdaal lagu gowracaay aragooyaba adigun mahmaadaa ku dheeli wan weyn ilaa la direeyo indhihiisu cirka ma arkaanaa hore loo yidhi war waxaa la yidhi wixii maanta i gaara anuunbaa isu geystay warnimayo war ma haysaane xalay ciidanka kumaantoosku waxay u soo dhaceen guri ku yaalla degmada wallaweyn nimay ku dileen maydkiisiina waa qaateen dadka deegaanku waxay leeyihiin ninkaasi wuxuu ahaa nin oday oo deegaanka iyo dadka dhexdiisaba laga yaqaan oo nabadoona hase yeeshee warar kale waxay leeyihiin ninka odaga ahi wuxuu ahaa madaxii qaraxyada al-shabaab yaahu ma nabadoona haddana noo laga soo dhiga madaxa qaraxyada war markii shabaab nabadoonada ay u yeedheen markaasaa shikiyey aniga aryaadhaha anigu waxaan qawaafay muggii ilka case macallin jaamacadeedow aha in la yidhi kow dheh faaduma korneylna sidii dad caadiya leesagala sheekaysan jiray xabadda haygu ridin gacanta lasoo tuure inay nabadoonka soo dhigayaan madaxa qaraxyada aniga wayla aheed war waxaa hore loo yidhi jinni ku dhacyo tuuga kuu ciidamis war waxaa la yidhi xildhibaanadii galmudug inay banaanka u baxaan oo ay dadka la sheekaystaan waa la diiday hore waa la fasaxaa la yidhaha naga teg war ma haysiine geda waa qasantahaa la yiri warwar ma haysiina dowladda kenya waxay tihi macalimiinta akayaal aan qaybinaynaa maanta wixii ka dambeeyena macalinka sabuurada u istaaga isagoo akihiisa garabka ugu jira keefkana ku dhegan ardaygii wax fahmi waaya ama xabad ku dhuftaa war goriga dhig daalanka gaado liskooga goriga gaad gaalanka dhigna may hayti war reer galmudugaa garsooraha ciyaartooyda qori u dhiibi jiray kenya maku daysati warnimayoo maalmahan jubbaland iyo dowladda dhexe waxaan ka maqlayay kenya noo soo raaceen iyo etoobiyay noo soo adeegsatay marka waxaan la yaabanahay ayagii wada dhasha hadday isneeceen ma kenya iyo etoobiya asxaan u samaynaya aroada geed waxaas yidhi goodinay haddis gobolkayga kugu daabneen ima gooydeen war ummadi tali lagu hayto walantariya taasa moogdina tala kuwama noole adaa ku nool baa layidhi waryaa tashadaa ma khasaaraa la yidhi mahandhow tabxadaana ma baahdaa la yiri war tuurlanka kayaalo taftiin jiifada usii borday waa leeri aryadhahayaa aniga hal mug uun madaxweyne iga dhig shacabkan kaadidoodan kalax ku karkari lahaaye ha haddool too kale iidhaha ebedkeeyoo kale wada ehaynabe Saa ku yidhi.
aniyaa ku macnaankaaley haye
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xibintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada saaka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim dhanka farsamada karaama ayaa iga saacidayey anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinay dhegaystayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu lagu diro dambeed magaraata